أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرم الشافعي رحمه الله تعالى السادس الركن السادس ركن اللحاد الاعتدال ictidaalkiiu ictidaalka ulajeeddada laga leeyahay waa markii rukuuca laga istaago rugniga la aadayo samic allaahu lagu aqriyo kaasaa waxaa la yidhaahaa ictidaal al-ictidaalu sinaashawod qofku waa inuu si qumaatiya u istaago markii rukuucii uu soo dhammaystiro ka bacdi wa huwa ictidaalku an yacuuda waa inuu u laabto ilaa maa iyoladii kii waa inuu u laabto kaana shaksigu calayhi maaga dushiisa uu ahaa qablahu qabla rukuuc rukuucan ka hor siduu ahaan jiray waa inuu dib ugu laabto yacni qofku markuusan rukuucin rukuuca ka hor xaaladda uu ku sugnaan jiray maxay ahayd waa xaalo istaaga oo qumaati uu taagan yahay oo dhabarkiisu uu siman yahay xaaladaas oo kale ayaa la shardinaa ictidaalkana ictidaalkana si qumaatiya waa inuu istaago haddii marka istaaggii uusan dhammaystirnayn oo markuu rukuucii ka soo tago isagoo xoogaa dhabarkiisii uu galoolan yahay oo dhabarkiisii saa u galoolo samic allah hadduu yidhaaho ma ansaxay wa sharduhu shardu lictidaali ictidaalka shardigiisuna adduma'niinatu ku xasilidu fiihi fi lictidaal ictidaalka dhexdiisa in lagu xasilo waa shardi haddii qofku markii ictidaalkii markuu hore uga soo istaago isagoon ku xasilin hadduu haddana hore sujuudi uu ka aado salaaddii ma ansaxayso maxaa yeelay waa lilkhabari saxiix xadiid saxiixa ku soo arooray uma rfac waa lirajuli almusii'i salaatahu nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu wax u sheegayuu tilmaamayey nin salaaddiisii xumeeyey oo arkaantii qaybo ka mida ka tegey ayuu salaadda barayey nebigu sala allahu calayhi wasalam nebigu marka calayhi salaatu wasalaam ninkaa wuxuu ku yidhi uma rfac madaxaaga kor u soo qaad markaad rukuucdo oo samic allaahu dheh xataa tadma'inna ilaa aad ka xasisho qaa'iman xaala taaganta ilaa istaaggaas samic allaahud aad uga xasilayso madaxaaga kor u soo qaad uu ninkaas nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam wa an laa yaqsida waa inuusan ula qasdin bihi bilqiyaami istaaggaas oo ictidaalka ah hayrahu hayra alictidaal ictidaalka hayrkiis waa inuusan ula qasdin markuu rukuuca ka soo istaagayo istaagiddaas rukuuca uu ka soo istaagayo waa inuu ictidaal bis uu u niyeysto istaaggii oo samic allaahu bis waa inuu u niyeysto hadduu wax kale u niyeystana wax kale hadduu u niyeysto sheekhu wuxuu ku yidhi falow rafaca hadduu madaxiisa kor u soo qaado fasacan liajli fasac argagax dartiis min shay-in shay uu ka argagaxay ayuu madaxiisii kor u soo qaaday lam yakfi kaasi kuma filla alrafcu madaxaas uu kor u soo qaaday kuma filo ictidaal ma u noqonayo yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye isagoo rukuucii ku dhex jira ayaa laga naxiyey waa naxay rukuucii isagoo ku dhex jira ayaa yacni naxdin xabad iyo wax la mid ah shanqaraha agtiisa gub ka yeertay inta argagaxay uu soo istaagay markuu soo istaago wuxuu is yidhi ewelba samic allaahu waad u socotaye iska sii wado samic allaahu iska yidhi ewelba waad u socotay yidhi laakiin istaaggan qofku uu istaagayey sababta uu u istaagay maxay ahayd niyada uu ku istaagay waa liajli alfasac argagax iyo cabsi ayuu la istaagay ma ansaxayo taas ma ansaxayso kaasi kuma filow falow rafaca hadduu madaxiisii kor u qaado fasacan liajli fasac argagax dartiis min shay-in shay uu ka argagaxsan yahay lam yakfi alrafcu kor noqoshadaasi kuma filla waa inuu hadda ka bacdi intuu rukuucii dib ugu laabto niyo wanaagsan oo ictidaala samic allaahu waa inuu soo yihaa asaabicu alruknu saabicu rugniga toddobaad assujuudu sujuud weeye maratayn laba goor waa in la sujuudo fii kulli ragca ragcad kasta waxay leedahay laba sujuud waa lilkitaabi waxaa u deliila kitaabka qur'aanka iyo wa sunnati sunnada nebiga salى اllahu calayhi wasalam iyo walijmaaci iyo ijmaaca yacni culimmado dhan aa isku waafaqayo wa aqaluhu aqalu sujuudi sujuudda kan ugu yaraan badan an yadaca waa inuu dejiyo bacda basharati jabhatihi wejigiisa jirhkiisa wejigiisa maqaarkiisa wejigiisa maqaarkiisa qayb ka mida calaa musallaahu shaksiga makaanu dukashadiisa makaankuu ku dukanayo waa inuu ku dejiyo oo u saarow ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye sujuudda ugu yaraan ugu yaraan waxaa ugu yar sujuudda waa inuu wejiga maqaarkiisa uu saaro meesha uu ku dejinayo meesha uu ku tukanayo meeshuu ku tukanayo wejiga maqaarkiisa waa inuu saaro ugu yaraan ugu yaraan sujuud wa sharduhu shardu sujuudi sujuudkan shardigiisuna adduma'niinatu ku xasilidu waxaa kaloo shardiga sujuudda inuu ku xasilo waa lilkhabari saxiix xadiiskii saxiixaa wuxuu ahaa ثuma اsjud sujuud xataa tadma'ina ilaa aad ka xasishid saajidan xaalata adigoo sujuuday waa ninkii salaadda uu barayey nebigu salى اllahu عalayه wasalam lirajuli اlmusii'i salaatahu wa wadcu juz-in qayb dejinteedii wey qaybtaasoo min rukbatayhi labadiisa jilib ka mid a waxaa kaloo shuruudda sujuudda ka mid a labada jilbood waa inuu haddana dejiyo yacni meesha uu yacni dhulkii ama meesha uu markaas ku dukanayo waa inuu labada jilbood sidaa uu saaro waa shardi wa juz-in qaybna waa inuu dejiyo qaybtaasoo min buduuni kafayhi labadiisa calacalood caloolahooda ka mid ah labada calacalood calooshoodana waa inuu dhulka dhigo markuu sujuudayo markuu sujuudayo wa asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooda farahaasna waa inuu dejiyo labada lugood farahooda qayb ka mid ah waa inuu haddana dhulkii uu ku dejiyo markuu sujuudayo waa labada lugood farahooda qayb ka mid ah inuu haddana dhulkii ku dejiyo waa shardi dadka qaar waxay samaynayaan yacni markay sujuudayaan lugihii farahoodii waaba laabayaanba saanay u laabayaan saanay u laabayaan lugihii farahoodii waa laaban yihiin markaasay maxay yacni dhulka dhigayaan meeshii yacni koroo farahaba aan ahayn oo lugta korkeedii ay saa ugu sujuudayaan sujuudda noocaas oo kalea ma ansaxayso sujuudda noocaas oo kale ah ma ansaxayso shuruudda sujuudda waxaa ka mid a in faraha lugaha la dejiyo oo dhulka lagu dejiyo shardiga wa tataaqulu ra'sihi madaxiisa madaxiisa isku cuslayntiisii wey madaxa culayskiisa waa inuu saaro meesha madaxa culayskiisa waa inuu meesha saaro de madaxa culayskiisa hadduusan meesha saarin oo maalan meeshii wuu taabsiiyey madaxa miisaankiisii inuu meesha saaraa la dooni lacalla haddii meesha isbuunyo ay ahaan lahayd meesha aad ku sujuudayso lacalla hadday isbuunyo ahaan lahayd waa inay diismi lahayd inay diismi lahayd oo hoos ay u diismi lahayd shardigu haddii laakiin qofku meesha uu ku sujuudayo madaxa hadduu taabsiiyo bis oo culayskii uusan saarin ma ansaxayo sujuuddaas wa cadamu lhuwiyi hoobasho weynteeda wey ligayrihi gayri sujuud sujuudda gayrkiisa waa inuusan u hooban markuu hoos u sii daadegayo hoos u sii hoobanayo waa inuu ulajeeddada uu hoos ugu hoobanayo ay tahay liajli sujuud inuu sujuudo darteed waa inuu u hoofto niyadaas maxaa la diidan yahay haddii maalan waa laga nixiyey agtiisaa shanqar iyo xabad iyo waxbaa agtiisa ka dhacay markaasuu geb yidhi geb uu yidhi waa iska sujuudi markaasuu wuxuu yidhi ewelba waad u socotay sujuude iska sii wado haddee waxaan aad u hoobatay liajli sujuud ma ahan waa argagax iyo cabsi ku soo soo galay wey argagax iyo cabsi ku soo galay ayaad u hoobatay ma ansaxayo sujuuddaas marka wuxuu ku yidhi sheekhu falow saqada hadduu qofku dhaco calaa wejihi wejigiisii hadduu u dhaco waa kufay markaasuu wejigii u dhacay isagoo maaragtay iska taagan uu weji weji u soo dhacay wajaba waxaa waajibaya alcawdu laabasho ila alictidaal ictidaalkiisa maca allah waa inuu dib ugu laabto leannu qofkan markuu soo dhacayey sababtuu u soo hoobanayay maxay ahayd waa liajli suquud dhicid dartiisu u soo hoobtay laa liajli sujuud sujuud dartiis uma uusan hooban laakiin wuxuu u soo hoobtay waxa weeye dhicid waay waa inuu dib u laabto hadda uu sujuudda soo aado uu soo niyeysto wairtifaacu asaafilihi shaksiga meelihiisa hoose meelahaa hoose kor noqoshadoodii wey calaa acaaliihi shaksiga meelihiisii sarreeyey waa inay ka sara maraan yacni ulajeeddada laga leeyahay shardigan waxaa weeye jirkaaga markaad qumaata u taagan tahay meelina waa meel jirkaaga ugu sarraysay meelina jirkaaga waa mid hoosaysay waa in markaad sujuudayso cagsi aad samayso cagsi waa inaad samayso meeshii korrayn jirtay waa inay hoosayso meeshii hoosayn jirtana waa inay korrayso tusaale ahaan hadda madaxaagii wuu korreeyey markaad sujuudayso waa inuu asagu hooseeyo meesha sinta iyo barida iyona waa inay korreeyaan iyagu way hoosay jireen waa inay korreeyaan xaalata sujuud maxaa la diiday marka tusaale ahaan qofku meel yacni buur ah oo kale meel buur ah ama bacaad oo kale ah hadduu doonayo inuu ku sujuudo oo sida haddan yacni rixligan horteyda yaallo oo kale hadduu qofku ku sujuudo rixligan dushiisa ma ansaxayso leannu rixligan hadda haddaan anugu ku sujuudo weli madaxaygii wuu korreeyaa simahaygana way hooseeyaan ma ansaxayso taas ma ansaxayo wairtifaacu asaafilihi shaksiga meelihiisii hooseeyey kor noqoshadoodii wey calaa acaalihi shaksiga meelihiisii sarreeyey waa inay ka kor noqdaan wa cadamu sujuudi sujuudda weynteedii wey calaa shayin shay waa inuusan ku sujuudin shaygaasoo yataxara ku dhaqdhaqaaqay bixarakatihi shaksiga dhaqdhaqaaqiisii la dhaqdhaqaaqaya wax marka aada nuuxsato kula dhaqdhaqaaqaya laguma dul sujuudi karo tusaale ahaan cimaamadan oo kale cimaamadan oo kale oo madaxaaga saaran haddii meeshii aada u sujuudaysay ay kaaga hormarto qayb cimaamaddii ka mid a cimaamaddii aa ku dul sujuuday ma ansaxay sujuuddaas leanna waxaa weeye cimaamaddani wax ku raacraacayo wax ku raacraacayo kula nuuxnuuxsanayo laguma dul sujuudi karo marka shaygaasi waa shay maxmuul lahu aw muttasil bihi waa shay uu xambaarsan yahay ama waa shay isaga la xidhiira ilaa an yakuuna shaygaas inuu yahay maahan fii yaddihi gacantiisa wax gacanta uu ku hayo waa ku dul sujuudi karaa kacuudin laan oo kale jaaza sujuudu calayhi inuu ku dul sujuudo way bannaan maalan alwaax oo kale ayuu gacanta ku hayaa alwaaxi marka waa la dhaqdhaqaaqi laakiin gacantuu ku hayaa xaalatu sujuud alwaaxaas ayuu marka ku sujuuda sujuuddaasi dhib ma lahan oo ma burayso leanna waxaa weeye waa wax ka baxsan oo lebis aan u ahaynoo wax gacanta uu ku haysto wax lebiskiisii oo asaga saaran ma ahana waa wuxuu gacanta ku hayo hadduu wuxuu gacanta uu ku hayo sujuuddii marka ma burayso falow casaba falow casaba shaksigii hadduu xidho jamiica jabhatihi wejigiisa dhammaantiis hadduu xidho oo calal iyo kab uu ku xidho faashad faashadoo kale uu ku xidhay wejiga dhammaantii lijiraaxatin liajli jiraaxa dhaawac jira darteed dhaawac jira darteed ayuu wejigii faashad iyo wax ku xirtay wakhaafa markaasu wuxuu ka baqay min nasci alcisaabati faashadda siibiddeedii wixii uu meesha ku xirtay oo faashaddii ah faashaddaa siibiddeedii ayuu ka cabsaday sajada calayha cala alcisaaba faashaddaas uu wejiga ku xirtay dusheeda ayuu ku sujuudi walaa qadaa'a calayhi dushiisana wax qada'a laguma lahaado leanna waxaa weeye waa cudur haalib daa'im qofkan cudurdaar u leeyahy daruuraa ku kalliftay oo ulajeeddada masaladan laga leeyahay waxaa weeye qofkii tusaale ahaan wejiguu faashad iska saara dhaawac wejiguu ka dhaawacay faashaddaa hadduu iska siibana wuxuu ka baqahayaa dhaawicii inuu ku ziyaado dhaawicii inuu ku ziyaadou ka baqay hadduu faashaddii uu iska siibo muxuu samaynaa marka faashaddii ha isaga dul sujuudo faashadii dusheedii ha isaga dul sujuudo haddana maxaanu soo marnay qofka wax la dhaqdhaqaaqaya hadduu ku dul sujuudo sujuuddiisu waa badala baatil ee soo martay masaladan marka waa laga soo reebiyo waa masalo daruura ah daruuraa qofka u geysay faashadii ku dul sujuudi walaa qadaa'a calayhi wax qadaana qofka lagama rabo liannahu cudrun maxaa yeelay cudurdaar wey oo haalib ah daa'im ah waa cudurdaar joogta oo waxaa dhici karta qofkan inuu hal bil oo kale saa iska noqdo ayaa dhici karta sidaas awgeed salaadaas ma soo qadaynayo الثامن الركن الثامن ركنga سدeedaad الجuلوس fadhigu fadhigaasoo bayna sajdatayn labada sujuudood u dhaxeeya labada sujuudood fadhi u dhaxeeya qofku inuu soo fadhiisto waa shardi waa fadhiga lagu akrinayo rabi اkfirli rabi kfirli akrinteedu laysa rukna min arkaani الsalaaة yacni akrintu arkaanu salaad ka mid maa rabi kfirli in la akriyo laakiin waa sunno oo sunnooyinka salaadaha ka mida laakiin fadhiga in la soo fadhiisto fadhigaas iyo in fadhiga lagu xasilo waa arkaanu salaad wa sharduhu shardu اljuluus fadhigaa shardigiisuna adduma'niina ku xasilidii waa in lagu xasilo wa an laa yudawilahu juluuskaas fadhigaas waa inuusan dheeraynin wala اlictidaala ictidaalkii oo samic allahu lagu akrinayana ictidaalkaana waa inuusan dheeraynin لأnn waxaa weeye arkaanta waxay u qaybsamaan laba qaybood rugni طawiil iyo rugni qasiir marka fadhigan labada sujuudood u dhaxeeya iyo اctidaalkan sinaashada lagu akrinayo samic allah labadaa rugni waxaa la yidhaha rugnaani qasiiraani waa laba rugni oo gaagaaban sidaas awgeed qofku hadduu dheereeyo labadaa rugni oo xadkii waaridka ahayoo soo arooray oo nabiga ka soo arooray salى اllahu عalayhi wasalam hadduu ka sii dheereeyo salaadiisii ma ansaxayso labadaa rugni hadduu dheereeyo salaaddii ma ansaxayso liannahumaa rugnaani qasiiraani laba rugni oo gaaban idilqasdu bihimaa labadan rugni rugniga ictidaalku samic allahu lagu aqriyo iyo rugniga fadhiga labada sujuudood u dhexeeya ulajeeddada laga leeyahay alfaslu waa in arkaanta kale lagu kala saaro in lagu kala saaro fain dawalahumaa labada rugni hadduu dheereeyo fowqa dikrihimaa dikrigoodii loo sharciyeeyey wax ka badan u isaga akhrista samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiihi mil asamaawaati wa mil alardi wa mila maa shiئta min shayin bacdi intaa markuu akhriyo kabacdi adkaar kale u iska qabsada adkaar kale uu iska qabsada dikrigii loo sharciyeeyey maahane adkaar kale u samic allahu uu iska qabsada waa iska dheereeyey biqadri suurati اlfaatixa qadarka uu ku dheereeyena suuraة الfaatixa intii laga akrin lahaa qadar ka badan uu adkaar iska wataa markuu samic allahu adkaartii mashruuca ahayd oo la jideeyey markuu dhammeeyey kabacdi sidii faatixadii oo kale adkaar ah oo isaga jeebkiisa uu iska wataa fi اlictidaal wa aqali الtashahudi fi اljuluus fadhigii u dhexeeyey labada sujuudoodna ataxiyaadka inta la akriyo inta ugu yaraanta badan ayuu ku dheereeyey oo ziyaado ah waa adkaar ataxiyaadkii oo kale la mida adkaar ataxiyaadka inta ugu yar la eg uu iska gala fadhigii labada sujuud u dhexeeyey caamidan wuxuuna sidaa u yeelahayo kaswi caaliman bitaxriim in rugnigaa in la dheereeyana waa caalimu ku yahay in la dheereeyo inay xaaraamta rugnigaa in la dheereeyo inay xaaraam tahana caalimu ku yahay badalat salaatuhu qofka sidaas sameeyey salaaddiisi waa burow lanna waxaa weeye adkaartii mashruuca ahay oo la jideeyey oo اctidaalka lagu jideeyey adkaar jeebkiisa isaga dheeraysta ilaa qadar faatixa laga akriyo rugnigii u dhaxeeyey labada sujuudoodna adkaar ugu yaraan ataxiyaadka oo kale ah aqalu tashahud oo jeebkiisa iska akhristay salaadiisi waa ka buriyey wa an laa yudawilahu waa inuusan dheeraynin juluuska fadhiga wala اlictidaala ictidaalkana waa inuusan dheerayn wa an laa yaqsida waa inuusan ula qasdin hayrahu hayra aljuluus fadhigaas hayrkiis waa inuusan ula qastin markuu sujuudda ka soo kacayo oo fadhiga uu u soo socdo soo kicidda sujuudda uu ka soo kacayo waa inuusan ula qasdin inuu soo fadhiisto maahane macno kale waa inuusan ula jeedin amaa isagoo sujuuddii markuu ka soo kacayay waa laga naxiyey markuu naxayuu madaxa soo kor yeelay markaas wuxuu yidhi ewelba waad u socotay fadhigii labada sujuudood u dhexeeyey iska sii wado iska sii wado ma ansaxayo falow rafaca hadduu madaxiisii sujuudda ka soo kor yeelo fazaca liajli fazac argagax dartii min shayin shay uu ka argagaxay lam yakfi aljuluus fadhigaasi kuma kuma filla ma kaafinayo markuu sujuudda madaxa ka soo kor yeelayay waa laga naxiyey naxdintaa iyo argagaxaas ayuu madaxii u soo kor yeelay markaasu wuxuu is yidhi ewelba fadhigan waad isaga socotay fadhigaagii ku soco ma ansaxayo التaaسع الرuكن الtaaسع رuكنiga sagaaلaad التشhهد aتحyaaتkeeda aتaحyaaتkaasu alأkhiiru ee ugu dambeeyey aتaحyaaتka ugu dambeeya waa رuكنi min أركاaن الصلاة waa للkhaبر الصaحيiح xadiiskii صaحيixa ku soo arooray quuluu dhaha التaحiyaaت لiلah xadiiskii ahaay وأqله أqل تشhهdi aتaحyaaتka midka ugu yaraanta badan التaحiyaaت لiلaahi سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أغيران أنت أغير أتحيات التحيات سلام يال لله إله أسقنا به سلام النبت قليو عليك دشاد الله يال أيها كانوا كاسو النبي ee nabiga ahw salى اllahu wasalam wbaaraka calayh waraxmat ullaahi ilaahay naxariistiisiina dushaada allaha yeelo wa barakaatuhu ilaahay barakooyinkiisiina dushaada allaha yeelo salaamu nabadgelyo calaynaa dusheenna allaha yeelo wacalaa cibaadi illaah ilaahay addoommadiisiina dushoodii nabadgelyo allaha yeelo addoommadaasoo asaalixiina ee wan wanaagsanaa ashhadu waxaan qirsanahay an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ila allaahu ilaahay maaha وأن محمدا نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه رسول الله رسولك إلهي إنو يهي أيان كرسنا ugu yaraan intaas hadduu intaa ka sii yareeyo ataxyaadkaasi ma ansaxayo intaa hadduu ka sii yareeyo ataxyaadkii ma ansaxayo watushtaradu waxaa la shardiyaa muwaalaatuhu muwaalaatu tashahudi ataxyaadka xirxiriirintiisii waa shardi waa sidii faatixada aan ku soo marnay oo kale faatixada iyadana shuruuddeedii waxaan ku soo qaadannay in faatixada la xidhiiriyo waa shardi watushtaradu waxaa la shardiyaa muwaalaatuhu muwaalaatu tashahudi ataxyaadka xirxiriirintiisii shardiga oo xirxiriirin marka la leeyahay maxaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay waxaa weeye biqadri tanafus dawiil yacni muddo dheeru iska neefsada isagoo wax baahiya neefsigaa oo u qabo aysan jirin markuu yidhi ataxiyaatu almubaarakaatu salawaatu ayibaatu markuu yidhi waa iska aamusay muddo dheer markuu iska aamusnaa biduuni qasdin wax ula jeedaa uu kala yahna ma lahan neef qabatay ma lahan inuu ku neefsanayo ma lahan madalawe ataxiyaadkaasi waa ka buri sidii faatixadaanu ku soo qaadannay waxaa la mida sidaas oo kale hadduu adkaar soo dhexgeliyo sidii faatixadii oo kale markuu yidhi tusaale ahaan ataxiyaatu almubaarakaatu salawaatu طayibaatu lilah markuu yidhi subxaana اllahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila اllah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah markuu yidhi kabacdigu haddana ixtiyaajka usoo laabtay ma ansaxayso ma ansaxayo wa an yakuuna ataxiyaatku waa inuu ahaado bilcarabiyati biluga alcarabiya luqada carabiga inuu ataxiyaadka ku aqriyo waa shardi haddii luqada carabiga uusan ku aqriyin ataxiyaadkii oo luqo kale uu ku aqriyo ataxiyaadkii ma ansaxayo alcaashiru rugniga tobanaad alqucuudu fadhigu fi tashahudi ataxiyaadka loo fadhiisto ataxiyaadkaasu alakhiiri ee ugu dambeeyey ataxiyaadka ugu dambeeya fadhi in lagu aqriyo waa shard rugni min arkaani salaad waa rugni min arkaani salaad fadhigaas ugu dambeeya alxaadi cashara rugniga koobiyo tobnaad asalaatu tusalimu calى الnabiyi nabiga lagu saliyo salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi bacdahu bacda tashahudi ataxiyaadka ka bacdi markii ataxiyaadka la dhammeeyo ka bacdi in nabiga lagu saliyo salى اllahu calayhi wasalam waa rugni min arkaani salaad rugni arkaanta salaada ka midooda waxay ka mid tahay maqaamka nabigeena salى اllahu calayhi wasalam waxyaalaha muujinayay ka mid liannahu nabiga salى اllahu calayhi wasalam salligiisii waxaa laga dhigay rukni min arkaani salaad ayaa laga dhigay wahada yadullu calaa cidami maqaami rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam tanina waxay tusineen maqaamka ilaahay agtiisa uu ku leeyahay nabigeena sala allahu calayhi wasalam leanna waxaa weeye qof haddii salaadda lagula khidaabo qof haddii salaadda dhexdeeda lagula khidaabo oo la yidhaaho calayka iyo wax la mida oo aan nebiga ahayn sala allahu calayhi wasalam salaaddii waa buri salaaddii waa kaa buri hadda tusaale ahaan adigoo salaaddii ku jira ayaa qof hindhisay salaaddii adigoo ku jira qofaa hindhisay qofkaa haddaad tidhaaho yarxamuka allah yarxamuka allah haddaad tidhaahdo eberow salaaddii waa kaa buraysa qof hindhisay salaaddii dhexdeeda haddaad kula khidaabto yarxamuka allah bikhilaafi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam laakiin nebiga sala allahu calayhi wasalam salaaddii dhexdeedii ayaa isagii lagula khidaabay waxaa la leeyahay assalaamu calayka ayuha nabiy assalaamu calayka ayaa la leeyahay kaaftaas waa kaafu lkhidaab nabiga lagula khidaabay sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha tusinaya marka nabiga sala allahu calayhi wasalam maqaamkiisa waxaa ka mid a in salligiisii lagu soo daray rugni min arkaani salaada laga dhigay qaacidan xaal uu yahay isagoo fadhiya waa inuu nabiga ku salliyo sala allahu calayhi wasalam isagoo fadhiya wa aqaluhaa aqalu salaati salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam kan ugu yaraanta badan allaahuma salli calaa muxammadin aw amase allaahuma salli calaa rasuulihi ilaahay rasuulkii sala allahu calayhi wasalam allah u naxariisto aw amase cala annabiyi cala annabiyi allaahuma salli cala annabiyi ilaahu nabiga u naxariiso sala allahu calayhi wasalam iyo wixii la midow allahuma salli calaa moxamed ama allahuma salli calaa rasuulihi ama allahuma salli cala annabiyi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ugu yaraan intaasaa ugu yar salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam aلthaani cashara rugniga labiyo tobnaad assalaam salaamu naqsigii waa marka salaamta laga baxayo marka salaada laga baxayo salaamu naqsigaasi waa rugni min arkaani الsalaad waa lilkhabari saxiix xadiiskii saxiixa wuxuu ahaa taxriimuhaa altakbiiru salaadda yani waxaa lagu xarmado oo lagu xirto altakbiir waa allahu akbar wa taxliiluhaa salaadda waxaa looga xalaal noqdo o looga baxana altasliim waa salaamo naqsigu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam wa aqaluhu aqalu salaami salaamo naqsiga midka ugu yaraanta badan assalaamu calaykum ugu yaraan السلام عليكم تاaسa ugu yar ولذaلiكa marka أشhaas السلام عaلaيكم inuu yihaaho waaجiب hadduu al uu iska dhaafo oo تusaale ahaan uu yihaaho سلاaم uu yihah سلاaم عaلaيكم u ma أنصحayso سلاaم سلاaم عaلaيكم ma أنصحayso السلاaم inuu yihaaho waa شharدi oo أشhaa inuu yeelo laga maarmaho الثالث caشhaرa rugنiga toban iyo سaddexaad التartiibu tartiibin salaada sida arkaantu ay u kala horeeyaan in loo kala hormariyo waa shardi waa in loogu hormariyo niyadii iyo allahu akbar labadaas waa isla xidhiiraan allahu akbar iyo niyadii waa in loogu hormariyo markuu allahu akbar yihaaho kabacdi faatixadii faatixadii markuu akriyo kabacdi rukuucii rukuucii kabacdi ictidaalkii habkaa inuu ku wado waa shardi fain tacamada hadduu u kaso tarkahu tarka tartiibi tartiibka ka tegiddiisii hadduu u kasoo kas uu uga tago salaaddii isku dhex qasay salaaddii waa isku walaaqay habkii loo tartiibiyey uma uusan tartiibin waa isku dhex walaaqay salaaddii maxaa ka mida isku dhex walaaqidda qaabkuu isugu dhex walaaqay ka-an sajada waaba isagoo sujuuday qabla rukuucihi rukuuciisii ka hor sujuuddii hormariyey rukuuciina waa daba mariyey salaaddii ku cayaaraysaa u walaaqay badalad salaata salaaddiisi waa burtay marba hadduu salaaddii uu sidaa yacni nidaamkii iyo habkii loogu tala galay hadduu ku sameeyo rukuucii yacni hadduuba sujuuddii hormariyey rukuuciina uu daba mariyey badala salaatuhu waa litalaacubihi waa cayaar wey nin cayaarayo cibaadadii ilaahay qof ku cayaarayo wa in sahaa laakiin hadduu sahwiyo sahwiyaa ku dhacay waa ishalmaamay cayaar unama jeedee marka uu qofkani sujuuddii uu hormariyey oo rukuuciina uu dib dhigay ulajeeddadiisa waa halmaamay wuu sahwiyey famaa ayoladii fii bacda almatruuki wixii laga tegey ka bacdi wixii ahaaday laqwun bilaash wey wixii laga tegey wixii ka dambeeyo dhan waa bilaash oo tusaale ahaan muxuu sameeyey yacnii qofkan faatixadii markuu akhriyey waladaalliin markuu yidhi sujuudu u dhacay waladaalliin markuu yidhi maxaa la rabay inuu marka hore rukuuco samic allahu yidhaaho ka bacdi sujuudo ayaa laga rabay waladaallin markuu yidhi faatixadii u dhammeeyey waa sujuuday markuu sujuuday haddana wuxuu u fadhiistay fadhigii rabbi kfir lii sujuud labaaduu haddana sameeyey faatixadii ku soo laabtay ragcadii labaad ayuu istaagay ragcaddii labaad hadduu istaagay muxuu ka tegey markii hore wuxuu ka tegey rukuucuu ka tegey rukuucaas uu ka tegey iyo samic allahud uu ka tegey wixii ka dambeeyey oo dhan waa eberw ilaa wixii laga tegey uu la yimaado wixii laga tegey wixii ka dambeeyey o dhan xisaabta kuma jiraan waxaas uu sujuud samaynayo rabbi kfir lii uu leeyahay xisaabta kuma jiraan wain sahaa hadduu ishalmaamuu sahwiye famaa yaladii ki bacda almatruuki wixii laga tegey ka bacdi wuxuu sameeyey laqwun bilaash fain tadakara hadduu soo xasuustay qabla an yaأtiya bimilihi mili اlmatruuk kii laga tegey mid la mida intuusan la imanin ka hor hadduu soo xasuustay ataa waa la yimaadaa bihi bilmatruuki wixii laga tegey ayuu la yimaadaa oo masaladan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye fain tadakara shaksiga hadduu soo xasuustay qabla an yaأtiya intuusan la imanin ka hor bimilihi mili اlmatruuk wixii laga tegey wax la mida intuusan la iman ayuu soo xasuustay ataa waa la yimaadaa bihi bilmatruuki shaygii laga tegey ayuu la imanaa ulajeeddada laga leeyahay maxay tahay tusaale ahaan faatixadii waladaalliin markuu yidhi waa iska sujuuday markuu sujuuday uu soo fadhiistay fadhigii rabbi kfir lii ayuu akhristay fadhigii rabbi kfir lii asagoo ku jira ayuu wuxuu soo xasuustay inuu ka soo tegey rukuucii iyo samic allahud uu ka soo tegey muxuu samaynaa marka hadda ha soo aado rukuucii intuu soo istaago ilaa uu soo xasuustay intuusan gaarin rukuucii kale ayuu soo xasuustay rukuucii ragcadii kale intuusan gaarin uu soo xasuustay inuu rukuuc ka tego muxuu samaynaa ha soo istaago rukuucii uu ka tegey ha la yimaado samic allahudii uu ka tegey ha la yimaado nidaamkii markaas ha saxo si saxan marka salaaddii ha ku wado wailaa wailaa ma uusan xasuusan ilaa shaygii uu ka tegey mid la mida laga gaaray shaygii uu ka tegey mid la mida markuu gaaray ayuu soo xasuustay muxuu samaynaa tamat waxaa ku taam noqonaysa bihi bilmatruuki kii laga tegey ragcatuhu shaksiga ragcadiisii ayaa ku taam noqonaysa watadaaraka wuxuuna gadaal ka soo gaaraa albaaqiya inta kaleo baaqiga ahaydna gadaaluu ka soo gaaraahoo gadaaluu ka sameeyaa ulajeeddada laga leeyahay maxaa wey wailaa sooma xasuusan ruknigii uu ka tegey ilaa ruknigii mid la mida markuu gaaray kabacdi uu soo xasuustay tusaale ahaan waladaalliin markuu yidhi waa iska sujuuday intaas ma xasuusan rabbi kfirliyuu la yimid sujuud kaluu la yimid ragcadii labaaduu u soo istaagay faatixadiiu ragcadii labaad akhriyey rukuucii kale oo ragcadii labaad markuu dhex marayo oo wuxuu yidhi war ragcadii hore rukuucaad uga soo tagtay muxuu samaynaa marka ilaa rukuucii uu ka soo tegayaa la joogaa mid la mida ayaa la joogaa muxuu samaynaa marka wuxuu samaynaa meeshiisa salaaddiisaas nidaamkiisaa ku wato nidaamkiisaa ku watoo rukuucii uu ka soo tegey kanaa buuxinaya kan hadda uu marayo ayaa buuxis u ah kan marka uu marayo buuxis u ah ragcadii hore u khaldana xisaabta kuma jirto waa la fahmay soomaa yacni qofkani waladaalliin markuu yidhi sujuuduu iskaga dhacay ma soo xasuusan rabbi kfirlii uu iska yidhi sujuud labaaduu sameeyey ragcadii labaaduu haddana faatixadii akhriyey ragcaddii labaad faatixadii markuu akhriyey waa rukuucay rukuucii uu ka tegey dhexdiisiiuu ku xasuustay oo markuu rukuucay wuxuu xasuustay ragcadii hore inuu rukuuc uga tegey ayuu xasuustay muxuu samaynaa sidiisaa ku socda sidiisa markuu ku soconayo wixii uu ka tegey kuwanaa hadda buuxinayo wuxuu sameeyena maxaa la samayn yani ragcadii khaldaneed eberw ragcadii khaldaneedna eberw watadaaraka wuxuu gadaal ka soo gaari albaaqiya wixii salaadda ka harsaneedna hadduu samaynaa ragcooyinka u dhimanaa ragcooyinka u dhimanaana wuu samayn falow tayaqana qofku hadduu yaqiinsado oo u hubsado fii aakhiri salaatihi salaaddiisa aakhirkeeda hadduu ku yaqiinsado tarka sajdatin hal sujuud ka tegiddeeda sujuuddaasoo min aragcati ragcadii ka mid a ragcadaasoo alakhiirati ee ugu dembeeyey inuu sujuud uga tego xasuusta sajadaha halkii sujuud habdeeru sujuudi wa acaada wuxuuna dib u soo celiyaa tashahudahu ataxiyaadkiisiina waa ku soo celina masaladan maxay tahay ujeeddada laga leeyahay ragcadii ugu dembeeyey isagoo maray oo ataxiyaadkii iska akhrisanaya oo isla fiican oo isdhahaya salaaddii waa kuu dhammaystiranta wuxuu xasuustay hal sujuud inuu uga tegey ragcadan hadda uu fadhiyo ugu dambaysay tusaale ahaan sujuuddii ugu dambaysay inuu ka tego xasuusta ataxiyaadkii inuu fadhiya muxuu samaynaya qofkaas hadda ha sujuuda meel fiican u marahay meel fiicani wuxuu joogaa ninkan oo kale ragcaddii ugu dambaysay sujuuddii ugu dambeeyuu xasuustay inuu ka tegey ataxiyaadkiina uu ku jiraa meel fiican wax ku xasuustaye ha sujuudo hadduu sujuuddii sameeyey ataxiyaadkiina muxuu samaynaa ataxiyaadkii masaladan waan soo marnay famaa bacda almatruuki wixii laga tegey ka bacdi wixii la sameeyey laqwun waa bilaash ataxiyaadku akhriyana waa bilaash marka muxuu samaynaa sujuudduu ka tegey ha sujuudo ha soo fadhiisto ataxiyaadkii hadda ha soo bilaabo salaaddiisiina saas ayuu ku saxmi maxaase laga rabaa qofka sujuudu sahwi hadhow salaaddu intuusan salaamo naqsanna waa inuu sujuudu sahwi la yimaado falow tayaqana hadduu yaqiinsado fii aakhiri salaatihi salaaddiisa aakhirkiisa tarka sajdatin sujuudka tegiddeeda hadduu xasuusto sujuuddaasoo min aragcati ragcadii ka mida ragcadaasoo alakhiirati ugu dambaysay sajadahaa sujuuddaasu sujuudi wa acaada wuxuu ku soo celinaa tashahudahu ataxiyaadkiisana waa ku soo celin aw amase min hayrihaa hayri ragcati alakhiira ragcadii ugu dambaysay maahane hayrkeed inuu sujuud ka soo tegey ayuu ku soo xasuustay ragcadan ugu dambaysa maana ragco kale inuu ka soo tegey ayuu xasuustay aw amase shaka ama waa ku shakiyey fiiha fi sajdati sujuudda meeshuu uga soo tegey ayuu ku shakiyey hal hiya min alakhiirati aw min hayriha ragcadii ugu dambaysay miyuu sujuudda uga soo tegey mise ragcadii saddexaad mise ragcadii koowaad wuu sajiyey shakiyaa ku yihi muxuu samaynaa ataa wuxuu la imanaa biragcati hal ragco ziyaadaha la yimaado dheeraada masaladan maxaa loola jeeda masalada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni qofkan sujuuduu ka tegay markuu ataxiyaadku ugu dambeeyey isagoo marayo isla fiican wuxuu soo xasuustay ragcadii saddexaad ragcadii saddexaad inuu sujuud uga soo tegey ayuu soo xasuustay hadda ragcadii saddexaad hadduu sujuud uga soo tegey horey maxaan u soo marnay famaa bacda almatruuki lagwun ragcadan afaraad iyo wuxuu sameeyo o dhan waa bilaash wuxuu sameeyo o dhan bilaash waa inu marka muxuu samaynaa yacni hadda ka bacdi ragca ragco dhammaystiran ayuu hadda ka bacdi uu la iman markaa ka bacdina sujuudu sahwi waa inuu la yimaado aw amase min hayriha ama min hayri ragcati alakhiira ragcadii ugu dambaysay hayrkeed ayuu sujuuddii uga soo tegey aw shaka fiiha fi sajda ama sujuudda meeshuu uga soo tegey ayuu ku shakiyey ataa wuxuu la imanaa biragcatin hal ragco ayuu la imanaa wain qaama hadduu istaagay ila ahaaniyati ila aragcati ahaaniya ragcadii labaad hadduu u istaagay waqad xaal taraka uu ka soo tegey sajdatan hal sujuud uu uga soo tegey min aragcati اluulaa ragcadii hore ayuu hal sujuud uu ku soo halmaamay wuxuuna u taagan yahay ragcadii labaad uu u taagan yahay fain kaana hadduu yahay shaksigu qad jalasa mid fadhiistay markii hore walow lilاstiraaxati walow liqasdi اlistiraaxa nasasho iyo raaxaysasho qasadkeedaba haba u fadhiisteen hadduuba soo fadhiistay hawaa wuu hoobtaa lisujuudi liajli sujuud sujuuddii uu ka tegey darteed ayuu u hoobanaa sujuuddii hadda soo samaynaya maxaa loola jeedaa ulajeeddada masalada masaladan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye ragcadii labaaduu u taagan yahay ragcadii labaad markuu u istaagay wuxuu soo xasuustay ragcadii koowaad inuu sujuud uga soo tegey ragcadii koowaad inuu sujuud uga soo tegey ayuu soo xasuustay labaa loo kala qaadi marka ragcadii koowaad hadduu sujuud uga soo tegey laba masalaa loo kala qaadi masalada ugu horraysa waxaa weeye qofkani waa qof soo fadhiistay oo fadhigii rabbi khfirlii markuu sujuudda ka tegayey fadhigii rabbi khfirlii kama tegin sujuud bisuu ka tegey fadhigii rabbi khfirlii waa sameeyey walow sababta uu u fadhiistay haba noqoto lilistiraaxa inuu xoogaa ku nastaba qasadkaasba ha u fadhiistee horta marba hadduu soo fadhiistay ilaa hal sujuudna horuu u sujuuday rabi khfirlii fadhigeediina wuu haystaa walow istiraaxabaha u niyeysteen maxaa ka maqan marka hal sujuudaa ka maqan hal sujuud maadaama uu ka maqanyaha hawaa lisujuud halkii sujuud ha sameeyo ha u hobto halkii sujuud ha u sameeyo ha u hobto hadhowna maxaa laga doonaya salaadda markuu dhammeeyo sujuudu sahwi sujuudu sahwi waa inuu sameeyo wailaa wailaa haddii kale ma uusan fadhiisan fadhigii rabi khfirlii walow lilistiraaxaba allah ka dhigee maba fadhiisanba maxaa ka maqan marka fadhigii rabi khfirliina waa ka maqan yahay sujuudina waa ka maqanta muxuu samaynaa marka jalasa uu fadhiisana fadhigii rabi khfirlii waa inuu aado wey waa inuu fadhiisto mudma'inan xaaluu yahay weliba mid ku xasilay fadhigii rabi khfirlii ayuu fadhiisan isagoo ku xasilay uma markuu ku xasilo kabacdi sajada waa sujuuddii uu ka tegi markaa kabacdiuu sujuudi wain tadakara hadduu xasuustay tarka rugnin rugnika tegiddiisii hadduu xasuustay bacda salaam salaamo naqsi ka bacdi markuu salaamo noqsadoo salaadiiba uu ka baxayo assalaamu calaykum uu yidhi ka bacdi wuxuu soo xasuustay rugni inuu ka tegey ayuu soo xasuustay rugnigaas maxaa ka mid a rukuucii inuu ka teguu soo xasuustay faatixadii inuu ka tegey ictidaalkii inuu ka tegey sujuud wax uun ka mid a wax uun arkaantii ka mid a arkaantii rugni ka mida inuu ka tegey hadduu soo xasuusto bacda salaam bana waa dhisaa calaa salaatihi salaaddiisii meeshay u joogtay ayuu ka sii dhistaa sidiisii u wataa in qaruba hadduu dhow yahay alfaslu alfaasilu wakhtiga u dhaxeeyey salaamo naqsigiisa iyo markuu soo xasuustay wakhtiga u dhaxeeyaa hadduu dhowaa meeshiisiiuu ka sii wataa salaadda walam yamasa uusanna taaban najaasata dharkiisii iyo korkiisiina najaaso uusan taabanin maxaa loola jeedaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofkan markuu assalaamu calaykum yidhi ayuu tusaale ahaan wuxuu soo xasuustay inuu rukuuc ka tegey rukuuc inuu ka tegey ayuu soo xasuustay muxuu samaynaa salaaddu meeshay u joogtay ayuu ka wadanoo saddex ragco saddex ragcoo saxiixa wuu haystaahe hal ragco hadda ha la yimaado maadaama rukuucuu la yimid ragcad dhan uu la iman ee ma dhahayo halkii rukuucan intaan sameeyo assalaamu calaykum waan iska leeyahay ma jirto taas hadduuba rugni qof ka tegey mar walbaba waxaa waajib noqonaya inuu ragco la yimid ragco waa inuu la yimid oo markuu ragcadaa la imanayo hadde waa haddii wakhtigu uu dhow yahay markuu soo xasuustay iyo markuu salaamo noqsaday hadday isku dhow yihiin laakiin ka bacdi markuu muddo dheer iska sheekaystay oo la joogay nus saac afartan daqiiqo markii la joogay ka bacdi uu soo xasuustay hadda waa inuu salaaddii soo bilaabo wakhti dheer ka bacdi hadduu soo xasuustay waa inuu salaaddii soo bilaabo waxaa kaloo shardi ah walam yamasta najaasa inuusan najaaso taabanna oo shardi hadduu najaasoobay waa inuu najaasada iska mayro hadda ka bacdi salaaddii waa inuu kow soo bilaabo walaa yaduru dhib ma laha istidbaaru lqiblati qiblada ka sii jeesashadeeda dhib ma laha oo maxaa loola jeedaa qiblada ka sii jeesashadeeda dhib ma laha waa qofkii rukuuc ka yacni ka tegey rugni min arkaani salaad ee iska salaamo noqsaday waa iska salaamo noqsaday markuu salaamo noqsaday ka bacdi wuxuu soo xasuustay inuu rugni ka tegey ayuu soo xasuustay laakiin markuu xasuusanayo qibladii waaba ka sii jeestay oo daduuba la sheekaysanay ama waa iska ducaysanay dhinacaas inta usii jeestay uu dad la hadlay qibladii waaba ka sii jeestay qibladaa uu ka sii jeestay dhib ma lahane hal ragca ha la yimaado ilaa markuu qiblada ka sii jeesanayay qasad iyo ulajeeddo kama lahayn wuxuu islahaa salaadba kuma jirta qofkan wuxuu islahaa salaad kuma jirta ayuu islahaa marka dhib ma lahan qiblada uu ka sii jeestay walal kalaamu hadalkiina dhib ma lahan markuu assalaamo noqsaday ka bacdi xoogaa wuu hadlay laakiin hadalkaa maxaa shardi ah inqalla hadduu hadalku yar yahay curfan xagga caadada markuu salaamo noqsaday ka bacdi xoogaa kelimaad erayo aan badnayn uu ku hadlay qof u yimid oo salaamay oo kale warsee la yahay waa la fiican yahay alxamdulila intaasuu yihi kabacdi oo iska istaagay allahu akbar ragcadiiu hadda kabacdi la haddii hadalku uu yar yahayu hadalku hadduu yar yahay fain daala alfaslu fain daala alfaslu wakhtiga u dhaxeeyey hadduu dheeraaday markuu salaamo noqsaday iyo markuu soo xasuustay muddo dheera u dhexaysay istaanafa salaaddii waa soo bilaabi hadduu salaad kowuu bilaabi marka allah subxana wataala